أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان من خليدين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا متكان باب baabu maa iladii kii kaana huwa maaguba ahaaday oo min khaliitayni labadii qof oo wax isku darsaday ah fa innahumaa labadaas qof oo wax isku darsaday yataraajacaani way isku soo laabtaan beynahumaa dhexdooda bisawiyati si sinaansho ah ayay isugu soo laabtaan fi sadaqati sadaqadii dhexdeeda ayay si sinaanshaha isugu soo laabtaan ayuu u baabya masaladan waa masalo horay sheekhu raximahu llahu tacaala markaanu maraynay kitaabu zakaat kitaabu zakaat masalo sheekhu hore ugu soo xusay laakiin wuxuu doonay sheekhu raximahu llahu tacaala inuu mas'aladii kitaabu zakaat uu ku soo sheegay inuu haddana sheekhu uga qiyaas qaato mas'alo la mida oo sharikadii ah masalada kitaabu zakaat aanu ku soo qaadannay waxay ahayd laba qof tusaale ahaan haddii ay isku darsadaan arigii oo mid kanina labaatan neef uu leeyahay kanina labaatan leeyahay hadhow haddii bishii sakada la gaaro ninaa halkii neef bixiyey oo labadooda laga rabay labadooda waxaa laga rabay midkaana nis inuu bixiyo kanna inuu nis bixiyo ninaa marka neefkii iska wada bixiyey keligii hadhow marka ninkii kale muxuu ugu laaban karaa inuu yidhaaho dee neefkii aniga qismigaagii waan kaa bixiyeye ii soo celi ii soo celi oo waxaan kugu leeyahay qiimatu nisfi shaat nisfu shaad qiimadeedaan kugu leeyahay inuu yidhaaho ayuu xaq u leeyahay masaladaasaan kitaabu zakaad aanu ku soo qaadanay sheekhu marka wuxuu masaladii ku soo celiyey kitaabu shariko wuxuu ku leeyahay labada qof oo shirkada ah masaladaasay la mid yihiinoo labada qof haddii ay xoole isugu wada darsan yihiin oo midkood xoolihii sharikada jeebkiisa uu ka qarash gareeyo oo maalan gawaaridii ay shirkada ku ahayeen markay soo degayeen gawaaridu qarashkii waardiyaha asagaa si gaara u bixiyey qarashkii waardiyaha ee baabuurta lagu waardiinayey isagaa jeebkiisa ka bixiyey xoolihii sharikada kama bixin haddii wax la canshuurayey isagaa jeebkiisii ka canshuuro jeebkiisa ka bixiyey haddii baqaarka xool yacni wax lagu xaraynayey ama garaash lagu xaraynayey isagaa jeebkiisa ka qarash gareeyey hadhow marka ninkaas see la yeeli xoolihiisa xoolihii si khaasa maalkii sharikada uu ugu bixiyey xaggee ka goosanaa imaamulbukhaari wuxuu yidhi waxay la mid tahay mas'aladii kitaabu zakaad aanu soo marnayo hadhow markii yacni ribaxayo faa'iidada la wadaagayo ayuu ku soo dallacaa ninka shariigiisa ou leeyahy horta ribax intaan la wadaagin intaasoo sharikada xoolaha aniga iiga jira oo anigu jeebkayga aan ka qarash gareeyey bal horta intii ha la ii soo celiyey wixii si gaara anigu aan u qarash gareeyey bal horta ha la ii soo celiyo markaa kabacdi a ribaxa la qaybsanaa saasuu ula jeedaa mas'aladii zakada iyo masaladan sharikada ninka qarash gareeyey waa isku miduu ula jeedaa bukhaari baabun haadaa midkani baabun baabu maa iladii kii kaana ahaaday maagu min khaliidayni labadii qof oo wax isku darsaday xaggooda wixii ka ahaaday fa innahumaa labada qof yataraajicaani way isku laabtaan beynahumaa dhexdooda bisawiyati si sinaanshaha isugu laabanayaan fi sadaqa sadaqadii sakada ula jeedaa waa tii sakada aanu ku soo marnoo ninkan hadduu sakadii bixiyey qofka kaleoo shirkada la-a waa kii ku soo laaban jira oo dhihi jiray ii celi kitaabu shariko haddii la yimaadana masaladu sidii ayay u taagan tahay oo ninkan xoolihii shirkada ah hadduu jeebkiisa ka qarash gareeyey hadhow ribaxa marka la qaybsanayo waa soo dallaciyo wuxuu leeyahay intaasoo qarashaa iga baxay oo aniga jeebkayga aan ka qarash gareeyey qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa moxamed bnu cabdillaahi bni lmuhanna huwa min nasri min nasli anas ibni malik khaadimi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam halkaasuu ku abtirsadaa sheekhu waa moxamed ibni cabdillaahi ibni lmuhanna ibni cabdillaahi ibni anas ibni malik khaadimi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu cabdillaah xadathanii humaamatu bnu cabdillaahi ibni anas anas ibni maaligu asaguna ku abtirsadaa anna anasan ayaa xadahahu humaamaha u sheegay anna abaabakrin kataba abuubakar inuu qoray lahu anas uu u qoray fariidata sadaqa waa saxiifaddii warqaddii dheereed oo axkaamta sakadu ay ku qornayd oo kitaabu zakaad aanu ku soo qaadannay kataba abuubakar inuu qoray lahu anas uu u qoray fariidata sadaqa sadaqadii la farad yeelay allatii sadaqadaasoo farada rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wamaa kaana min khaliidayni fainahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya waa lafdigii tarjamadu xadiis ka dhigtay sheekhu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wamaa iladii kii kaana ahaaday min khaliidayni labadii qofa wax isku darsaday xaggooda wixii ka ahaaday fa innahumaa labadaas wax isku darsaday yataraajacaani way isugu soo laabtaan baynahumaa dhexdooda bisawiya si sinaanshahay isugu soo laabanayaan kitaabu zakaad xukunkeedu saasuu ahaa kitaabu sharikana xukunkii waa taagan yahay kitaabu sharikana xukunkii sidii u taagan yahay oo labadii qof oo shari- sharikeynka ahaa mid ka mid a hadduu jeebkiisa shirkadii uu ka qarash gareeyo hadhow ha la ii celiyuu leeyahay sharciyuuna leeyahay inuu ha la ii celiyo yidhaaho saxiifadaas oo masaa'ilka fara badan kulminaysay kitaabu zakaadna waanu ku soo qaadannay haddana sheekhu wuxuu ku soo celiyey kitaabu sharika ilaa toban goor ayuu xadiiskaas uu soo celceliyey imaamu albukhaari raximah allahu tacaala isagoo marba uga faa'iidaysanaya munaasabadda iyo meesha la taagan yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu qismati alghanami haadaa midkani baabu kayfiyati qismati alghanam ariga qaybintiisii qaybintaa kayfiyadeedii ayuu u baab yahay baabkan sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa haddii xuquuq shirko lagu yahay oo dad xaq ay iska leeyihiin xuquuqdaasi ay noqoto ari iyo wixii la mida geeli waa la mid loodii waa la mid laakiin qhanamka sheekhu wuxuu u tarjamaystay waa liwuquucihi fi lxadiis xadiiskuu qhanamku ku dhacay mooye ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye xuquuq mushtaraka ah haddii la doonayo in la qaybiyo qismadiina madax kow madax kow haddii lagu qaybiyana xaqii isma keenayo qismadaas marka kayfiyada lagu qaybinayo waxaa weeye waa kayfiyada la yidhaaho waa qismatu tacdiil qismatu tacdiil wa taqwiim ayaa lagu samaynoo arigii waa la qiimayna arigii waa la qiimayn geelina waa la qiimayn oo maalan tusaale ahaan waxaa dhici karaa toban neef oo geel ah iyo afartan neef oo ariya in la yidhaha dadkani waa isla leeyihiine ha loo qaybiyo oo si sinaashaana ha loogu qaybiyo dee see loogu simi karaa marka arigii iyo geelii dadka marka loo qaybinayo waxaa laysku aadinaa qiimo ahaana la fiirina qiimo ahaan ayaa la fiirina waxaa la leeyahay halka neefoo geel ah imise ariyuhu jooga qiimo ahaan haddii la yidhaaho neefkan waa toban dagaalay haddii la yidhaho toban dago ayuu joogaa neefkan geela yacni toban riyooduu ku qiimaya toban riyooduu ku qiimaya hadii la yidhaha maxay noqone qofkii waxaa la leeyahay ama hal neef oo geela qaado ama toban neef oo ariya ilaa waa isku qiimo tusaalehaan haddii sicirkii suuqu sida joogo qaabkaasaa xoolihii shirkada loo qaybina qaabkaas waa qismada la yidhaaho qismatu tacdiil qismatu tacdiil si xuquuqdii si yacni sinaasho ah dadkii loogu qaybiyo geel iyo loo ari kulli waa isla mid w haddii la qaybinayo tusaale ahaan waxaa isla mid noqday toban neef oo ariya iyo hal neef oo geel aha isku sicir suuqii ka jooga qofkii marka waxaa leeyahay hal neef oo geela ama qaado ama toban neef oo ariya qaado haddii marka qofka uu ku qanci waayona waa loo qurcayna dadkii waa loo qurcaynoo qurca loo samayn masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo qismatu lghanam saasuu ula jeeda qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa caliyu bnu alxakam alansaariyu almarwasi qaala xadahanaa abu cawaana wadaxu bni cabdillaahi alyashkuri can saciid bni masruuq huwa waalid sufyaan athawri waa sufyaan athawri aabbihiis wey ilaa isagu waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq wey عن عباية بن رفاعة بن عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده أووي سور عباية عباية وحديثك وكقالي قال وحور أووي ورافع بن خديج كنا وحنا هين مع النبي نبي معيسى صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة في ذو الحليفة ذو الحليفة دحديدا يا نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضدك وحا أصيبي جوع كاجو ضدك ويقاجو ذن صحابتي faasaabuu waxay heleen ibilan geel iyo wakhanaman ari yacni khaniim ahaanay u heleen khaniim ahaanay waxay u heleen ari iyo geel qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij wa kaana nebiyu nebiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii ukhrayaati alqowmi qoomka qaybahooda ugu dambeeya uu nabigu ku jiray sala allahu calayhi wasalam oo gadaaluu soo socday rasuulku sala allahu calayhi wasalam facajaluu qoomkii qaybo ka miduhu way degdegeen wadabaxuu xowlihii iyo qaybo ka mida iska gowracdeen waa neefafkii mushtaragga ahaa neefafkii mushtaragga ahaa alxuquuqu almushtaraka waalghaniimatu almushtaraka qayb ka midahay gowraceenba iyagoo marka aan nabiga ka idan qaadan sala allahu calayh wasalam ayay qaybo ka mida ay gowraceen wa nasabuu waxayna meeshii taajiyeen alquduura dheryo dheryahooda iska shiteen dheryahoy taataajiyeen oo dabay shiteenoo dheryahay meeshii ka istaajiyeenay shiteen iyo dab fa amara nebiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam bilquduuri biikfaa'i alquduuri dheryaha rogiddoodii uu amray nabigu sala allahu calayh wasalam dheryaha dabka saaran hala gediyo yidhi leannu xaaraan weeye waxay cunayaan xaaraan weeye waa xuquuq mushtaraka lam taqac fiiha alqisma waa xuquuq mushtaraka ah oo qismadu weli aysan ku dhicin qismadu weli aysan ku dhicin oo dadkii xuquuqdoodii ayaa meesha ku jirta nabigu marka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dheryaha la karinayo ha la roguu yidhi ha la gediyo fa ukfi'at dheryihii waa la rogay waa la gembiyey uma markaa kabacdii uu qasama markaa kabacdii uu xoolihii uu nabigu qaybiyey sala allahu calayh wasalam imaamu nawowi raximah allahu tacaala xadiiskan saxiixu muslimkana waanu ku soo qaadannay markuu sheekhu ka hadlayey wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu rogayey oo uu gedinayey wataalifu huwa almaraq waxa talfay kaliya waa biyihii uun maraqii ama allaxmu faqad rudda ila alghaniima amaa hilibkii haniimadaa dib loogu celiyo waa la qaybsanaa hilibkii naftiisii xoolihii noolnoolna waa la qaybinaa hilibkiina kuwani cunidoodiyaa laga joojiyo waxa daatay maraqii kalihii noqonaya waxaana nebigu sala allahu calayh wasalam dheryaha gediya uu dhahayay waxaa weeye waa ta'diiban lahum edab uu siinayo nebigu sala allahu calayh wasalam iyo xuquuqda mushtarakada ah inay xaaraan tahay ilaa biidni saaxibihi qofkii kula lahaay inuu xuquuqda kuu fasaxo mooye xuquuq mushtaraka ah inaan si gooniya aan loo cuni karin taasuu nebigu ku edbayey sala allahu calayh wasalam walidaalika markaasuu yidhi dheryihii ha la rogo marka imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay walaysa fii dalika idaacat lmaal idaacat lmaalna kuma sugnaan liannahu nebigu asagaaba nahiyey sala allahu calayhi wasalama maalka in la dayacee waxa dayacmaya keliya waxay ahaayeen waxa la daadiyey waa maraqii ama hilibkii dadkiyaa loo qaybinaa khaanimiintii dadkii khaanimiinta ahaa intaana nebigu wuxuu ula jeeday sala allahu calayh wasalam ta'diiban lahum waa edab uu siinayo saxaabada nebigu sala allahu calayh wasalam fa amara annebiyu bilquduuri fa ukfi'at waa la daadiyey uma markaa kabacdi qasama markaas kabacdii xoolihii qaybiyey nebigu sala allahu alayh wasalam see u qaybiyey marka ilaa geeli ari isugu jiraan xoolihii geeli ari isugu jiraane see loo qaybinaa qismada la yidhaaho qismatu tacdiil uu nabigu ku qaybiyey sala allahu calayh wasalam facadala nebigu wuxuu la simay sala allahu calayh wasalam casharatan toban tobankaasoo min alghanami arigii ka mid a bibaciirin hal neefoo geela qofkii waxauu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waa isku qiimuu yidhiye toban neefoo ariya ama qaado ama hal neefoo geela qaado midkii aad doonto adigu qaado qismada marka xuquuqda mushtarakada ah wixii haddii xuquuqdii mushtarakada madax kow dadkii loogu qaybiyo haddii la yidhaaho waxaa imanaya dee qofna in la siiyo hal neefoo geela qofna la siiyo hal neefoo ariya la siiyo hal neefoo ariya in la siiyo madax kow marka laguma qaybinaye qismada noocan oo kale ah waxaa lagu qaybiyaa qismatu tacdiili wa taqwiim waa la qiimayn marka qiim ahaan waxaa isku soo aaday hal neefoo geela iyo toban neefoo ari ah laakiin a'immada fuqahadu culimmada fuqahadu waxay leeyihiin hada taqwiim laysa fii jamiici albuldaan qiimaynta noocaas oo kalea magaalooyinka oo dhan lagu socodsiinmaye waa xasba sicri suuq sicri suuqa qadarkiisaa la samayn mooye la dhihi maayo hadda casrigan la joogo neef kastoo geela yacni toban neef oo ariyuu ku qiimo yahay oo sidii nabigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam magaalo kasta marka wax la qaybinayo qismatu tacdiil sidaa ha la sameeyo ma la dhahayo waa biikhtilaafi alascaar wa biikhtilaafi albuldaan waxaa dhici karta hadda magaalooyinka qaarkood inay dhici karto hal neef oo geelo weyn inay yacni dagada markii la yidhaha loo fiiriyo afar iyo toban dago inuu gooyaa dhici karto ama afar iyo toban neef oo ari ah afar iyo toban neef oo ariya shan iyo toban mid goynayaa jira marka mar walbaba nabigu wuxuu fiirinayey sala allahu calayh wasalam sicirka xilligaa taagnaay sicirka xilligaa taagnaaya wuxuu noqday hal neef oo geela iyo toban neef oo ariya inay isku qiimo noqdaan laakiin qiimahaasi mar walba waxaa la fiirinaa biikhtilaafi albuldaan wa biikhtilaafi alascaar ayaa loo fiirinaa qismada la yidhaaho qismatu tacdiil wa taqwiim facadala nebigu wuxuu la ekeeyey sala allahu calayh wasalam casharatan min alghanami bibaciirinuu nabigu la ekeeyey sala allahu calayh wasalam fanadda minhaa xoolihii waxaa ka fakaday oo ka cararay baciiru neef geela fa dalabuuhu way raadiyeen asxaabtii way dalbeen neefkii geelahaa fa acyaahum waa daaliyey waa noojiyey say yacni uga daba ordayeen wa kaana fi lqowmi qoomka dhexdoodana waxaa ahday khaylun fardo fardahaasoo yasiiratun yar fa ahwaa rajulu ninaa wuxuu ula qasday ninkaasoo minhum saxaabadii ka mida bisahmin gamuun gamuunuu ku tuuray neefkii cararay faxabasahu llah neefkii ilaaha celiyey ilaaha xabisay subxaanahu wa tacaala uma qaala markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ina lihaadihi tan waxaa u sugnaaday taasoo albahaa'imi xoolaha ah awaabidda kuwa dida oo carara kuwa didayaa jiro oo cararaya oo fakanaya awaabiddaasoo ka awaabidi lwaxshi duurjoogta kuwooda fakada duurjoogta kuwooda dida lamida kuwa sidii duurjoog dabeecadoodu tahay ayaa xayawaanaadka xoolaha ka mid a famaa iyo ladii kii halabakum idinka adkaada oo minhaa xoolihii ka mida fasnacuu bihi maagaas ku sameeya haakada sida haddaba aad ku samayseen ku sameeyo fallaartaa ka dabarido bismi llah intaad tidhaahaan hadduu sidaa xataa ku dhinto waa idin xalaal uu ula jeedaa nebigu sala allahu calayh wasalam fa qaala jaddii awowgeeya wuxuu yidhi uu yidhi oo waxaa dhahaya cabaaya cabaayat ibni rifaac ibni khadiij faqaala jaddii awowgeeya wuxuu yidhi inna anagu lanarju waxaan rajaynaynaa rasuulka ilaahayow aw nakhaafa ama waxaan ka baqaynaa waa shakun min araawi alcaduwa cadow waan ka baqaynaa qadan berri walaysad macanaa muddan annaga micigeennana midiye ma ahaanin ama ku gowracno xoolaha khaniimana waan rajaynaynaa cadowga haddaan foodda isdarno waxaa laga yaabaa aan rajaynaynaa inaan khaniime iyo xoolo ka helno midiyana ma haysanno afa nadbaxu ma ku gowracan karnaa bilqasabi balka balkaas wax ma ku gowracan karnaa qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa iladii kii anhara dama wixii dhiigga daadiya wadukira smullaah magaca ilaahayna calayhi maagaa dushiisa lagu xuso fakuluuhu maagaa iska cuna wax walboo dhiigga daadiya ayaa wax lagu gowracan karaa bishardi inuu yahay munhir lidam waa inuu dhiigga daadinayo un laysa almunhir kan dhiigga daadinayana waa inuusan ahayn asinna iligti waa inuusan ahayn iyo wadufur iyo cijidi cijiye iyo ilka iyo laguma gowrici karuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wasauxadisukum waana idinkaga sheekayn doonaa can dalika asabab ay sabab annahyi can asinni waadufur sababta aan u diidayo cijiye in wax lagu gowraco ama ilkaha in wax lagu gowraco waan idiin sheegahayaa yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ama sinu iligtu facadmun lafu waana quudka jinkaw quudka jinka weeye wa ama dufru cijida fa mudda alxabasha waa xabashada midiyaheeda way xabashada wax ku gowracdo waa bakti wey way ceejinayaan neefka cijiyahaas ayay ku dilayaan taasina waa baktigii ula jeedaa nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabulqiraani fi اtamri bayna ashurakaa'i xataa yasta'dina asxaabahu haadaa midkani baabu nahyi alqiraan laba xiriirintii oo la nahyiyu u baab yahay fi tamri timirta dhexdeeda la xiriiriyo bayna shurakaa'i shurakadii dhexdoodana laga nahiyey inay timirtii labalaba iyo saddex saddex ay u xiriiriyaan xataa yasta'dina ilaa shaksigu ka idan weydiisto asxaabahu asxaabtiisa timirta la cunayo ilaa uu ka idan weydiisto timirtii inuu labalaba iyo saddex saddex u qaado in layska nahiyey ayuu u baab yahay waxyaalaha mushtaragga ah haddii cunto iyo wax la mida ay yihiin wuxuu baabkan sheekhu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala qofku inuusan nasiibkii uu lahaa nasiib ka badan inuu qaato waa xaaraam oo nahya ku soo arooray ilaa in looga raalli yahay mooye masalan saxan timiru ku jirto ayaa dadkii dhexda laga soo dhigay qofkii inuu saddex xabo qaato afar xabo qaato walaalkiina uu hal xabo kaliya qaadanayo waa xaaraam ilaa walaalkii inuu raalli uga yahay maahane masaladan aan soo marnay in badan walaalkii hadduusan raalli uga ahayn ama walaalkii uusan ka idan qaadan lama ogola oo nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى هو الكوفي قال حدثنا سفيان هو سفيان الثوري قال حدثنا جبلة بن صحيم هو الكوفي قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحو ريبي أن يقرن الرجل ننكو إنو حريريو بين التمرتين لبا تمر دحدو حريريو جميعا مجموعتين حال كل مي لبا تمر هل مر سلقادي xataa yasta'dina asxaabahu ilaa ninku asxaabtiisa uu ka idan weydiistuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa abulwaliid wa hishaam bnu cabdilmelik altayaalisi qaala xadahanaa shucbatu can jabalata asaabiq fi lisnaad qaala jabala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiina fa asaabatnaa waxaana asiibtoo nugu dhacday sanatun sano abaara ayaa nugu dhacday fa kaana bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr wuxuu ahaa yarsuquna tamra oon soo marnay xadiiska timiruu nagu irsaaqi jiray wa kaana ibnu cumarna wuxuu aha yamuru binaa midna soo maro fa yaquulu ibnu cumar wuxuu dhihi jiray laa taqrunuu ha xidhiirinina timirta fa ina annabiya sala allahu calayh wasalam nahaa cani alqiraan nabigu xidhiirinta waa nahiyey ilaa an yasta'dina rajulu minkum akhaahu nin adinka idinka mida inuu walaalkiis uu ka idan weydiisto maahan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu taqwiimi alashyaai bayna ashurakaa'i biqiimati cadlin waa tarjamadii haddaan soo marnay mid ka caamsan wey taraajimta mararka qaar sheekhu saasuu sameeyaahu tarjamo khaasuu soo sheegi haddana mid caama laga yaabaa inuu sheego tii hore waxay ahayd baabu qismati alghanam ariga sida loo qaybinayo ayaan soo marnayo geeli loo qaybinayo haddana waa tarjamo midii ka ballaaran oo ka macno weyn oo baabu taqwiimi alashyaa waa ashyaadoo dhan baabu taqwiimi alashyaa hadaa midkani baabu mashruuciyati taqwiimi alashyaa ashyaada dhan qiimayntoodii jidaynteedu u baab yahay bayna shurakaa'i shurakada dhexdoodiina ashyaada loo qayminayo loo qiimaynayo biqiimati cadlin biqiimati cadlin qiimo cadaalada xaal taqwiimkaasuna uu ahaaday habka loogu qiimanayana waa qiimo cadaalad ku dhisan idaafadu waa idaafa bayaaniya idaafa bayaaniya weeyo qiimatun hiya alcadlu ay ka dhigantah biqiimatina lagu qiimayn oo hiya alcadlu cadaalad ku dhisan qiimad cadaalad ku dhisan ayaa shurakada ashyaadii laysugu qiimayn ashyaadu hadday yihiin ashyaa qiimayn u baahan oo madax kow wixii in laga xisaabo madax kow aan lagu dadkii aan ku wada gaaraynin ama jawrfalba uu imanayo haddii madax kow wixii laga tiriyo markaa taqwiimaa la samaynaya ashyaadoo dhan wuxuu doona ha noqdo dhul ha noqdo dhulkiiyaa iman kara taqwiim in lagu sameeyo maalan waxaa dhici karta odaygii inuu ka geeriyooday tusaale ahaan boosas werdhiigley oo kale ku yaalla iyo boosas ceelasha isku qiimo ma aha isku qiimo ma aha marka waxaa dhici karta odaygii dhaxalkiisii in la yidhaha hal boosoo werdhiigley jooga hal boosoo werdhiigley ku yaalla iyo afar boosoo ceelasha ku yaalla inay isku qiimo noqdaana dhici karta hadhow marka qofkii dhaxalka lahaa maxaa la leeyahay ama hadday isku qiimo noqdaan afar boosoo yani ku yaalla ceelasha oo kale iyo hal boosoo werdhiigley ku yaalla hadday isku qiimo noqdaan maxaa la leeyahay halkan boos ama qaado ama afartaas boos qaado illaa waa isku mid wey isku qiimay noqdeen marka ashyaadoo dhanaa taqwiimkaasu gela ashyaadoo dhan marka tarjamadani tarjamo caama wey way ka macno ballaaran tahay tarjamadii ariga habka loo qiiminayo habka ariga loo qiiminayo qismatu tacdiil lagu samaynayey way ka macno ballaaran tahay oo irsigiiyaa soo gelaya qaabka wax loo dhaxlo waxaa soo gelaya shurakada dadka yacni xoolaha ama dhulka ama boosaska shirkada ku ah habka wax loogu qiimaynayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa cimraanu bnu maysara huwa albasriyu qaala xadahanaa cabdulwaaris cabdulwaaris ibnu saciid albasri qaala xadahanaa ayuub huwa asakhtiyaani can naaficin mowla cabdillahi bni cumar can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi ibni cumar qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man actaqa shiksan nasiib qofkii xoreeya nasiibkaasoo lahu asaga u sugnaaday nasiibkaasoo min cabdin addoon xaggiisa ka ahaaday addoon ay shirko ku ahaayeen qaybtiisiiuu xoreeyey niskiisii aw amase shirkan qayb uu addoonka ku leeyahay qofkii xoreeya aw qaala ama wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam nasiiban nasiib qofka xoreeya waa shakun min araawi alfaaddaasuu ku shakiyey waa alfaad isku macno ah shiksan shirkan nasiiban intaba isku macnowo oo wa kaana lahu lilmuctiqi ninkaas addoonka qaybta kulena oo wax horaynayana maa shay uu u ahaaday shaygaasoo yabluqu gaari kara hamanahu ay hamana baqiyati alcabdi addoonka intii laga xoreeyey maahane inta kaleo ka soo hartay niska kaleoo ka soo haray lacagtiisii wax gaari karana uu haysto biqiimati cadlin uu ku gaari karo biqiimati alcadli qiimo cadaalad ku dhisanna uu ku gaari karo yabluqi aan ku tacallujinayno fa huwa addoonkaasi catiiqu waa addoon la xoreeyey xorayntii waa ku dhacday kulligiis nisna asagaaba iska lahaayoo addoonka nisu ku lahaa niskiisii waa xoreeyey niska kalena muxuu ugu xoroobay bisiraaya niska kalena waa u siraayeynoo waa xoroobi macnaa xadiiskan wuxuu ula jeedaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh laba ninaa tusaale ahaan addoonka isla leh ninna nisuu leeyahay ninka kalena niska soo haruu leeyahay ninaa marka wuxuu xoreeyey niskiisii niskiisiiu xoreeyey markuu niskiisa xoreeyena niska kale oo saaxiibkii uu iska lahaa qiimay haddii la yidhaha waa iska bixin karaa niska kale addoonka haddii la qiimeeyo lacagtiisa waa iska bixin karaa cataqa calayhi jamiicu alcabdi addoonka kulligiis waa ku wada xoroobi haddii anigoo shariik kula ahaa qismigaygii waa xoroobaye suuqa inta la tago ha la soo qiimeeyaa laleeyahay qismigaygii oo qismiga addoonkii haddii lagu qiimeeyo tusaale ahaan inuu kun dollar joogay shan boqolaad isiinay shan boqolaad ici addoonkiina saasuu ku wada xoroobay kulligiis saasuu ula jeedaa nabigu sala allahu caleyh wasalam wailaa haddii kale wailaa haddii kale maxaa loola jeedaa ma haysto niska kale nisku asagu xoreeyey mooye niska kale lacagtiisii ma haysto haddii la yidhaha ii celi niska addoonkii aan ku lahaa inta la qiimeeyo ii celi haddii la yidhaaho ma haysto hadduusan lacag kale haysanin faqad cataqa minhu min alcabdi addoonkii waxaa ka xoroobay maa cataqa wixii asagu uu xoreeyey bis waa niskii bis niskii bisuu ka xoroobay niska kale addoonnimu ku baaqi noqonaa addoonkii marka muxuu noqday addoon mubacad ah oo qaybna xor ka ah qaybna addoon ka ah qaala wuxuu yidhi ayuub laa adrii anigu ma ogi qowluhu qowlu raawi raawiga hadalka uu wariyey oo uu yidhi cataqa minhu maa cataqadaas huwa qowlun min naafic miya ow fi lxadiisi miyuu ku sugan yahay xadiiskaasuu cani nebiyi ka ahaaday sala allahu alayh wasalam ma garanayo inuu yahay xadiis nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ama inuu yahay min qowli raawi oo mawquuf cala raawi uu yahay ama inuu yahay marfuuc ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam intaas ma uu yidhi cataqa minhu maa cataqa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد هو المروزي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة اليشكري عن قتادة وقتادة بن دعامة وتابعه عن النضر بن أنس الأنساري نضر بن أنس الأنساري عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال وحوي الرسول قال له man actaqa qofkii xoreeya shaqiisan nasiib nasiibkaasoo min mamluukihi addoonkiisii mamluuga ahaa xaggiisa ka ahaaday fa calayhi cala almuctiqi kii wax xoreeyey dushiisa waxaa ah khalaasuhu khalaasu alcabdi addoonka fakintiisii min ariqi uu ka fakiyaa loola jeedaa addoonnimadu waa inuu ka fakiyo fii maalihi maali lmuctiq ninkii muctiqa ahaa maalkiisa maalkaa dhexdiisana inuu uga fakiyo ayaa dushiisa ah yacni xadiidkan xadiiska hadda aan soo marnay ayuu ku macno yahayo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku haddii uu xoreeyo addoonka nasiibkii uu ku lahaa nasiibka kalena isagaa laga rabaa inuu maalkiisa ka bixiyo nasiibka kalena maalkiisa inuu ka bixiyo liyactiqa jamiicu alcabdi si addoonka dhammaantiisu uu wada xoroobo maalkiisa yaa lagu leeyahay qismiga kalena inuu ka bixiyo man actaqa shaqiisa nasiib qofkii xoreeya nasiibkaasoo min mamluukihi mamluukiisa xaggiisa ka ahaaday facalayhi muctiqa dushiisa waxaaday khalaasuhu khalaasuulcabdi addoonka fakintiisii oo min ariqi inuu addoonnimada ka fakiyo see ugu fakina fii maalihii uga fakina maalkiisu uga fakina qismiga kaleu saaxiibkii siin weyn niska kale fain lam yakun lahu lilmuctiqi ninkii wax xoreeyey maalun maal hadduusan u ahaanin hadduusan maal ahayn oo qismiga kale bixi haddii la yidhaha hadduusan bixin karin see la yeeli quwima almamluuku addoonkii mamluuga ah ayaa la qiimaynaa qiimata cadlin qiima hiya alcadlu waa idaafa bayaaniyow qiimada cadaalad ku dhisan ayaa addoonkii la qiimaynaa uma markaa kabacdi markii la qiimeeyo istusciya addoonkiiyaa laga shaqo dalbaa oo waxaa la leeyahay qismiga kale ilaa ninkii waa bixin waayey qismiga kale oo ninkan kale uu iska lahaa weli addoonaad ka tahaye soo shaqee markaad soo shaqayso qismigaa bixi adugu si aad dhammaan u wada xorowdid w uma markaa kabacdi waa madhabkii xanafiyada w madhabkii xanafiyada qabsaday masalatu listiscaa masalatu listiscaa uma markaa kabacdi istusciya addoonkii waa laga shaqo dalbaa soo shaqeeyaa la leeyahay ilaa qismiyaad weli addoon ka tahaye ninkaan nasiibkiisii u soo shaqee maalintii nasiibka aad soo shaqayso maalintaasaad xorta uma markaa kabacdi istusciya addoonkii waa laga shaqo dalbaa hayra mashquuqin calayhi cala alcabdi addoonka mid shaqada lagu dhibayo hayrkii xaaluya isagoon la dhibaynin oo waxuusan xamili karin aan ka soo shaqay la dhehaynin ayaa waxaa la leeyahay soo shaqee masaladan fuqahadu way isku khilaafeen iyo madaahibta masalatu listiscaa masalatu listiscaa maxaa loola jeedaa bimacnaa addoonkii haddii qayb ka mida laga xoreeyey ninkii qaybtan xoreeyana uu yidhaaho niska kale qiimihiisa ma bixin karo niska kale qiimihiisa ma bixin karo xadiiskii hore waxaanu soo qaadanay wa ilaa faqad cataqa minhu maa cataqa intii kalena waxay ku baaqi noqoneen addoonnimo intii kalena addoonnimay ku baaqi noqoneen addoonkiina muxuu noqonaa addoon mubacad ah oo qaybna xor ka ah qaybna addoonka ah saasuu noqonaan soo marnay xadiiska hore aan ku soo marnay xadiiskan marka waxaa yimid oo dhahaya uma istusciya hayra mashquuqin calayhi oo ulajeeddada xadiiskan waxaa weeye addoonkii haddii nis ninkani uu nasiibkiisi uu xoreeyey nasiibkii kalena waxaan ku iibiyo ma hayo uu yidhaaho oo saaxiibkii aan u celiyo ma hayo hadduu yidhaah isagiyaa soo shaqey laleeyahay isagii addoonkii naftiisii ayaa soo shaqey laleeyahay wa calayhi madhabu abi xaniifa waa masalada uu qabo abi xaniifa raximahu allahu tacaala laakiin imaam imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu qabaa ninkii hadduusan nasiibka kale asagu uusan bixin karin addoonkii soo shaqee la dhihi maayee addoonkii wuxuu noqonaa addoon mubacada qaybna xor ka ah qaybna addoon ka ah saasuu noqon wey riwaayadan marka muxuu uga jawaabay imaamu shaafici uma istusciya hayra mashquuqin calayhi riwaayadan imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu uga jawaabay wa huwa min qowli qataada laa marfuuc ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam laga bilaabo imaamu shaafici wuxuu leeyahay uma istusciya hayra mashquuqin calayhi waa min qowli abi qataada laa min qowli rasuuli illah sala allahu alayh wasalam istiscaha waa qowlkii abi qataada mooye qowlkii nabiga ma aha salى اllahu عalيه wasalam walidaalika imaamu الnasa'i kitaabkiisa sunanka ah waaba ku caddeeyey asagu wuxuu leeyahay nasaa'igu huwa min qowli abi qataada sunan nasa'i wuxuu leeyahay uma stusciya laga bilaabo waa min qowli abi qataada midda kale waxyaalaha yacni uma stusciyadaas waxyaalaha keeni kara min qowli abi qataada inuu yahay waxaa kaloo ka mid a abi qataada hadda xadiiska waxaa ka qaaday saciid ibni caruuba saciid ibni abi caruuba ayaa xadiiska abi qataade ka wariyey waxaa jira marka xer fara badan oo qataade xadiiska ka wariyey oo saciid ibni abi caruuba aan ahayn oo xer fara badana jira oo uu ka mid yahay sheekha la yidhaaho hishaama ka mida shucbaa ka mid a shucba can qataada oo xadiiska naftiisa warinaya ka mid a walam takun fiihi kelimatu ustusciya riwaayadii shucba iyo riwaayada hishaamna kuma sugna kelimadan ah uma istusciya gayra mashquuqin calayhi laysat fii riwaayati hishaam walaa fii riwaayati shucba can qataada marka taasina shakiga keeniyo waxyaalaha shakiga keeni karay ka mid tahay oo tusinaya uma istusciya gayra mashquuqin calayhi min qowli qataada inuu yahay laa min qowli rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun hal yuqracu fi اlqismati wاlاstihaami fiihi baabun haadaa midkani baabun baabu hal yuqracu ma la qurceeyaa fi lqismati qaybinta dhexdeeda qurco ma ku bannaan tahay walistihaami nasiib qaadashana waa u baab istihaamku bimacna alqurco hadda loolama jeedo waa bimacnaa akhdi nasiib nasiibkii qurcada ay kuu soo saarto inaad qaadanaysaa loola jeeda wاlistihaami nasiib qaadashana waa u baab fiihi fi اlqasmi qaybinta dhexdeedana nasiibkii kugu soo aada aad qaadanaysidna waa u baab masalada uu rabo imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala halkan inuu uga hadlo waxaa weeye in qurcadu ay ku bannaan tahay qismada haddii taraadi la waayo haddii laysaga raali noqon waayo waa la qurcayna oo waxaanu soo qaadannay qismo nooca la yidhaaho qismatu tacdiil wataqwiim ayaan soo qaadannay mararka qaar inay dhici karto qismatu tacdiil wataqwiim haddii la waayo dadkii inay wada qancaan oo raalli ay noqdaan haddii la waayo qurcadu way bannaan tahay in loo qurceeyo waa loo qurcayna marka oo maalan tusaale ahaan dadkii miiraaska iska lahaa oo dhaxalka iska lahaa ayaa waxaa ku soo aaday nina hal boos oo wardhigley ku yaalla iyo waxaa isku qiimo noqday afar boos oo ceelasha ku yaalla ayaa isku qiimo noqday war kala qaataa la yidhi sidaa u qaybsadoo saa ku raalli noqda waa diideen nin walba wuxuu yidhi kan wardhiiglayaan rabaa nina wuxuu yidhi kan wardhiiglayan see la yeeli markaa waa loo qurcayna ilaa wixii waa isku qiimo wax jawrfalow meeshii kuma sugna suuqa haddii la geeyo isku qiimo wey waa la qurcayna qurcadaasu qofkii nasiibkiisa ay ugu soo aado kaasaa la siinaa markaa taasuu ula jeedaa marka qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn قال xdثنا زكريا هو زكريا بن أبي زائدة الكوفي قال سمعت عاmرا waa شheekhi شhacبي haddaan soo marini شhacbina waa ka cabira شheekhu marna cاamر بن شhراحيل سمعت عاmرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قاaل wuxuu yihi rasuulka alle مثل القائم على حدوud اللah qofka xuduuda ilaahay ku taagan tusaalihiisii iyo walwaaqici qofka ku dhacdhacaya فيiha xuduuda ilaahay oon ilaahay ka baqaynin oo xaaraamtii isaga dhacdhacaya iyo kan dhowrsanaya tusaalahoodu ka mahali qowmin waa qoom tusaalihiisoo kale qoomkaasoo istahamuu u qurceystay calaa safiina doon u qurceystay doon dhowr dabaq leh ayay u qurceysteen fa asaaba bacduhum qaarkood waxay asiibeen aclaaha acla safiina doonida meeshii ugu sarraysay ayaa qola qurcadii siisay waa jawaasulqurcu sheekhu u deliishana qurcadu inay bannaan tahayu fa asaaba bacduhum qaarkood waxay asiibeen aclaaha acla safiina doonida meeshii ugu sarraysay wa bacduhum qaarkoodna asfalahaa asfala safiina doonida meeshii ugu hoosaysay ayaa qaarna qurcadii ugu soo aaday fa kaana aladiina kuwii waxay ahaadeen fii asfaliha asfali safiina doonida hoosteeda kuwii ahaaday oo nasiibkoodu halkaa geeyey kuwaasi waxay ahaadeen idastaqow markay waraab dalbayaan oo minalmaa biyaha xaggooda ay rabaan inay cabbaan maruu waxay soo marayaan calaa man duul duulkaasoo fowqahum ayaga dushooda ah dadkii dabaqa sarreeyey doonida qurcadu ay siisay qoladaasay leeyihiin war haddii hoos annagu ma dilaacin karna hoos haddaan dilaacinno waan isla wada halaagsamaynaahe dabaqii hoosaan annagu degannahaye biyaha xagga nooga soo dara kuwaasay soo marayaan fa qaaluu markaasi waxay leeyihin kuwii hoos joogay low anna annagu kharaqnaa haddaan dilaacin lahayn fii nasiibinaa nasiibkeenna dhexdiisa kharqan dilaacin oo walam nu'di annaan dhibi lahayn man duul annaan dhibi lahayn duulkaasoo fawqanaa annaga naga sarreeya lakaana axsana war dadkan maxaan u dhibaynaa annaguna aan isku dhibaynaa hoos maan alwaax ka dilaacsanno dunida dabaqa hoose maadaama aanu degannahay maan alwaax ka dilaacsanno saasay yidhaaheen maalintii dambe nabiga marka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fa in yatrukuu haddii ay ka tagaan kuwii yacni dabaqa sare saarnaa hum kuwa hoos saaran hadday ka tagaan wamaa iladii kiina ay ka tagaan araaduu ay doonayaan way dhahan waxaad rabtaan sameeya waxaad rabtaan sameeya doonida hoos ka dilaaciya haddaad doontaan saa haddii yidhaahaan halakuu jamiican dhammaan waa isla wada halaagsamayaan uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam waa tusaale cajiib oo nabigu sala allahu alayh wasalam uu bixiyo dadka munkarka mujtamaca ee bulshada dhexdooda ku samaynaya in gacmahooda la qabto waajib wey haddaan gacmahooda la qabanna musiibadii ka dhacda ummadda dhanay saamayn wey musiibadii munkarka ka dhacda ummadda dhanay saamaynoo wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa in akhaduu calaa aydiihim gacmahooda haddii ay qabtaanna oo yidhaahaan war doonidan ha dilaacinina haddaad dilaacisaan waa wada halaagsamayna hadday yidhaahaan najow way badbaadayaan kuwii kor saarnaa wa najow kuwii hoos saarnaana waa badbaadayaan jamiican dhammaan xaalihi qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu sharikati اlyatiimi wa ahli اlmiiraath haadaa midkani baabu xukmi sharikati اlyatiim agoonka shirkadiisii shirkadaa xukunkiisiiyu u baabya wa ahlilmiiraathi maca ahlilmiiraath ahlulmiiraahka micigii micigoodii uu shirka la galo agoonkii ayuu u baabya baabkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa yatiimka shirka ma lala noqon karaa xoolaha agoonka iyo xoolo kale inta laysku daro sharika ma laga dhisi karaa maalul aytaam agoontii maalkoodii masaladaasuu sheekhu ka hadlay raximah ullahu tacaala masaladaas way bannaan tahay agoonta in maalkoodii shirko lagula noqdo oo dad kale lagu ganacsi inta loogu sameeyo dad kale waaweyn iyo agoontii iyo xoolihii inta laysku wada daro in markaa ganacsi lagu sameeyo way bannaan tahay laakiin hal shardi waxaa shardiya idaa kaanat lilyatiimi fii daalika maslaxa haddii agoonka maslaxa ay ugu jirtaa shardi ah oo agoonka maalkiisa aan lagu danaysanaynin ilaa ilahay wuxuu yidhi wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum haddaad xoolihii ku qasataan maalkii agoonka waa walaalihiin wallahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahayna waa kala og yahay qofka ifsaadka ula jeedooo maalka agoonka markuu shirkada ku daranayo ninkii khayaano ula jeedooo dhac ula jeedooo agoonta inuu dhacay iyo inuu khayaano doonaya ilaahay waa ka og yahay qofka muslixa ah oo wanaagdoonka ah ilahay waa og yahay marka masaladu taas unbay ku dhisan tahayoo maalka agoonka shirka yacni qof kale wuu kula noqon karaa laakiin bishardi idaa kaanat lilyatiimi fii daalika maslaxa waa in maslaxada agoonka la fiiriyo maslaxa agoonka waa inay ugu jirto in shirka lala noqdo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa cabdulcaziiz ibnu cabdillaahi alcaamiri aluweysi almadani qaala xadahanaa ibraahimu bnu sacdin aladi yantasib ilaa cabdiraxmaan ibni cawf can saalixin huwa saalix bnu kaysaan almadani can ibni shihaabi zuhri qaala akhbaranii curwatu annahu sa'ala caaishuu su'aalay curwa radia allahu tacaala canha qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala leytu huwa leytu bnu sacdin almisriy xadaanii yunus huwa yunus bnu yaziid alayli can ibni shihaabi zuhri qaala akhbaranii curwat bnu zubayr annahu curwa sa'ala caaishuu su'aalay radia allahu tacaala canha can qowli llaahi tacaala can macnaa qowli llaahi tacaala qowlkan ilaahay macnihiisa maxaa loola jeedaa caaishoy ayuu su'aalay curwa wain khiftum haddaad cabsataan allaa tuqsiduu inaadnan cadaalad u samaynin haddaad ka baqdaan filyataama agoontii inaadnan cadaalad u samaynaynin haddaad ka baqdaan fankixuu ilaahay wuxuu yidhi guursada maa iladii kii guursada waa min isticmaali maa limaa laa yacqilu majaazan limaa yacqilu majaazan waa maadiiyo caaqil loo isticmaalay majaaz ahaan loogu isticmaalay fankixuu nikaaxsada maa bimacnaa man ayaa loola jeedaa haweenay nikaaxsada mankaasoo daaba wanaagsanaaday oo lakum adinka idiin wanaagsanaaday oo min annisaa'i dumarkii kale ah dumarka kale oon agoonta ahayn nikaaxsada haddaad agoonta ka baqaysaan cadaalad darro inaad ku samaysaan mathnaa xaal yihiin dumarka kale laba laba xaal yihiin guursada wa hulaatha saddex saddex xaal yihiin wa rubaaca afar afar xaal yihiin dumarka kale guursada aayaddaas maxaa loola jeedaa ayaan caaisho weydiiyey fa qaalad markaasi waxay tihi umunaa caaisha yabna ukhtii walaashay wiilkeediiow hiya gabadhaas la leeyahay cadaalad darro looga baqayo alyatiimatu waa gabar agoona gabadhaas agoontaahu takuunu ahaanaysa fii xajri weliyihaa weligeeda weligaa xadaanadiisa ahaanaysa oo weligeedaa soo xadaaneeyey soo koriyey soo barbaariyey tushaariku waxay shirko kula tahay agoontu hu weliga xanaanaynaya fii maalihi maalkiisay shirko kula tahay wa hada maxalu shaahid imaamu albukhaari maxalu shaahidka imaamu albukhaarina waa tushaarikuhu fii maalihi ilaa sheekhu markuu dhahayay baabu sharikati اlyatiim intaa un buu sheekhu ula jeedo tushaarikuhu iyadiia waxay shirko la tahay agoontii weligii xadaanaynayey fii maalihi maalkiisii ay shirko kula tahay fa yucjibuhu marka ninkii waxaa cajab gelinaya maaluhaa gabadha xoolay leedahay maalkeedii cajab gelinaya wa jamaaluhaa quruxdeedii ayaa cajab gelinay fa yuriidu weliyuhaa gabadha weligeedii marka wuxuu dooni an yatasawajahaa gabadhii inuu guursado ilaa dan iyo maslaxa ugu jirto xoolay leedahay xoolay leedahayoo xoolahaasuu rabaa marka inuu yacni wax ka qaato oo si cadaalada uusan ula dhaqmin wuxuu kaluu dooni maharkii maadaama uu soo koriyey si cadaalada inuusan maharkii u siinna waa dooni fa yuriidu wuxuu doonahayaa weliyuhaa gabadha agoontaa weligeedii an yatasawajahaa inuu guursado bikayri an yuqsida fii sadaaqiha maharkeeda inuu cadaalad ku sameeyo kayrkeed inuu ku guursaduu dooni oo inuu maharkii si toosa u siiyana ma doonaayo oo fa yucdiyahaa gabadhii agoontaa inuu siiyo ma doonayo midla maa iladii kii mid lamida inuu siiyo ma doonayo yucdiyahaa gabadha agoonta ah hayruhu kayrkiis uu sii lahaa niman kale lacalla hadday guursan lahaayeen siday u siin lahaayeen meherka oy ugu dhammaystiri lahaayeen inuu asagu ugu dhammaystiro ma doonayo fannuhu marka nimankii owliyada ahaa oo gabdhaha xadaanaynayey owliyadii marka waa la nahiyo waa laga reebay an yankixuuhunna gabdhaha agoommada ah inay niyaddaas ay ku guursadaan bitilka niyati alfaasidow niyadaa faasidadahay xun inay ku guursadaan ayaa marka laga reebay saasay marka umuna caaisha ugu fasirtay aayaddii hadda aanu soo qaadannay fannuhu waa laga reebay owliyadii an yankixuuhunna gabdhihii inay niyaddaa xun ay ku guursadaan ilaa an yuqsiduu lahunna inay gabdhaha agoommada cadaalad u samaynayaan maahane wayabluguu bihinna gabdhaha ay gaarhsiinayaan maahane aclaa sunnatihinna gabdhaha waddadoodii waddadaa midda ugu sarrayso min asadaaqi meherka xaggiisa ay ka gaarhsiinayaan meherka meesha ugu fiican oo gabdhuhu ragga kaleba ay ka qaataan inay ka qaadanayaan siinayaan mooyee si kale waa looga nahiyay inay u guursadaan wa umiruu waxaana la amray owliyadii an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum min annisaa'i siwaahunna wixii iyaga u wanaagsanaado dumar oo siwaahunna agoontii ka soo haray kuwaas kale guursadaa le oo adnan ku manna sheeganaynin qaala curwatu curwa wuxuu yidhi qaalad caaishatu umuna caaisha waxay tidhi uma markaa kabacdi ina naasa dadkii istaftow waxay ka jawaab dalbeen rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam bacda haadihi bacda nusuuli haadihi tan soo degiddeedii kabacdi taasoo alaayati aayadda ah aayaddan markay soo degtay ayay nabiga haddana weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab ilaaha idinkaga jawaabayaa la yidhi xugumka haweenka wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab kitaabka dhexdiisa aayadaha lagu akhrinayana aayadahaasina waxay idinkaga jawaabayaan xukunka haweenka la guursanayo ilaa qowlihi tacaala laga gaaro wa targabuuna waad nacaysaan an tankixuuhunna can canaan usoo qadaraynaa canaa meesha ka maqan wa targabuuna waxaad nacaysaan an tankixuuhunna bimacnaa can an tankixuuhunna gabdhahaas inaad guursataan waad nacaysaan waa hadaysan markaa maal lahayn agoonta agoontii haddaysan maal lahayn agoontii waad nacaysaan inaad guursataan waaladii kii wuxuu yahay tiri umuna caaisha dakara allaahu ilaahay uu sheegay annahu sha'niya yutlaa calaykum dushiinna in lagu akhrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa laydinkugu akhrinayo al aayatu aayaddii wey aayadda kaleoo xukunka haweenka idiin fasiraysa aayaddii wey aayaddaasoo aluulaa ugu horraysay allatii aayaddaas oo qaala fiiha fii sha'niha aayaddaa sha'nigeeda ilaahay uu ku yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa qaalad caayishatu caaisha waxay tidhi wa qowlullaahi ilaahay qowlkiisa fi laayati alukhraa aayadda kale ilaahay uu ku yidhi watargabuuna an tankixuuhunna yacnii wuxuu ula jeedaa ilaahay hiya qisadu waxay tahay raqbatu axadikum midkii niciddiisa wey liyatiimihi can yatiimatihi agoontiisa uu nacayo allatii agoontaasoo takuunu ahaanaysa fii xajrihi fii xadaanatihi agoonta xadaanadiisa ahaanaysuu nici xiina wakhtigiiyuu niciyo takuunu agoontu ay ahaanayso qaliilata almaali waاljamaal haddii quruxdeeduna ay yar tahay maalkeeduna hanti saasana aysan haysan markaas way nacayaan inay guursadaan saasaa loola jeedaa tiri umna caaisha aayaddaas fannuhuu markan waxaa laga reebay dadkii owliyada ahay oo gabdhaha agoommadaa gacanta ku hayay an yankixuu inay guursadaana laga nahiyey maa iladii kii ay guursadaan ragibuu ay ragibuu ay jeclaysteen fii maalihaa maalkeeda wixii ay gabadhii maalkeeda ay jeclaysteen ilaa cadaalad ma rabaan inay u sameeyaan marka oo min yataama nisaa'i dumarka agoontiisii ka mid a ilaa bilqisti cadaalad inay ku guursanayaan maahan min ajli raqbatihim niciddooda dartoodaa looga nahiyo canhunna iyagii ay nacayaan markii qaliilati aljamaal wa qaliilat almaal markay yihiinna waa nacayaan mar walbaba marka waxay fiirsanayaan labada xaaladoodba maslaxadooday fiirsanayaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu sharikati fi اlaradiina wagayriha haadaa midkani baabu jawaazi sharika sharikada bannaanaashadeedu u baab yahay fi laradiina dhulkii xataa shirkadu ay ku bannaan tahay wa gayrihaa gayri اlaradiin dhulka gayrkiisana shirkadu ay ku bannaan tahay ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala baabkanna wuxuu inoogu sheegi doonaa dhulka iyo wax walbaba in shirko lagu noqon karo oo nabigu uu caddeeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu moxamed huwa almusnadi aljucfi qaala xadahanaa hishaam qaala akhbaranaa macmar hishaam hadduu macmar ka qaadayo waa hishaam bnu yuusuf sancaani qaala akhbaranaa macmar huwa macmar bnu rashid albasriyi can izuhri can abi salamata can jaabir bni cabdillahi alansaari radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir inamaa in kale maahana jacala nebiyu nabigu wuxuu yeelay sala allahu alayh wasalama shufcata fii kulli maa shay kastuu yeelay shaygaasoo lam yuqsam weli aan la kala qaybsan waa dhulkiigu dhulkii aan la kala qaybsan fii maa lam yuqsam marka maxaad ka fahmi in shirko lagu yahay dhulkii fii maa lam yuqsam maxaad ka fahmi dhulkii in shirko lagu yahay haddaan weli la kala qaybsanin waa maxalu shaahidka imaamu albukhaari markuu leeyahay baabu jawaasi sharikati fi laradiina wagayriha fa idaa waqtigii waqacat alxuduudu soohdimuhu markay dhacaan wa surifat iduruqu waddooyinkiina la kala leexsado falaa shufcata shufca ma jirtuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam o shufcatu ljiwaar ayaa markaa inaysan jirin ayaa xadiiskaas jumhuurtu ay u deliishadeen waana soo qaadanay xadiiska qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun ida اkhtasama ashurakaau duura wagayraha falaysa lahum rujuucun walaa shufcatun baabun haadaa midkani baabun baabu ida اkhtasama shurakaa'u shurakadu hadday qaybsadaan adduura guryihii ay shirkada ku ahaayeen guryihii shirkada ay ku ahaayeen hadday qaybsadaan wa gayrahaa hayr adduur iyo guryihii ayr hayrkood hadday qaybsadaan shurakadihii falaysa lahum shurakadii uma ahaanin rujuucun laabasho ma laaban karaan oo qismadii kama laaban karaan walaa shufcatu shufcana ma lahan ilaa mar haddii wixii la kala qaybsaday shufca umama bannaanee shufcatuljawaar jumhuurtu ma qabaan imaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabkan mas'alada uu uga hadli doono waxaa weeye ilaa guryihii sheekhuu noo soo sheegay iyo dhulkiiba in shirko lagu noqon karee guryihii iyo dhulkii haddii la qaybsaday fa laysa lahum rujuuc dadkii qaybsaday rujuuc ma lahan rujuuc ma lahan sheekhu muxuu la jeedaa yacni guryihii mar haddii la qaybsaday qaybsigii waan ka laabtay qaybsigii aan qaybsaday waa ka laabtay qofka ma dhihi karo lianna alqismata min alcuquudi allaasima qismadu waxay ka mid tahay cuquudda laasimka ah cuquudda laasimka oon laga bixi karin ayay qismadu ay ka mid tahay oo marba haddii wixii la qaybsado ilaa wa ilaa waan kugu soo celin haddana ilaa wa ilaa waa inaad qismigii haddana igu soo celiso shala aad iga baxday ilaa wa ilaa haddana waad igu soo qaybso qofna lama dhihi karo lianna alqismata min alcuquudi allaasima qismadu waxay ka mid tahay cuquudda laasimka ah oon laga laaban karin oon laga bixi karin falaysa lahum shurakadii ma lahan uu yidhi imaamu albukhaari rujuucun laabasho ma lahan walaa shufcana ma lahan ilaa dhulkii waa la kala qaybsaday shufca ma jirto قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا عبد الواحد هو عبد الواحد بن زياد البصري قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال وحو جابر قضى النبي نبي وحو حكمي صلى الله عليه وسلم بالشفعة الشفع حكمي في كل ما شيء كسر شيء لم يقسم أن ولي لقيبسا وحي لك أن ولي لقيبسا فإذا وقعت الحدود وصرفت الدرق فلا شفعة يري النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف هذا مثكني باب الاشتراك باب جواز الاشتراك شركو بدا بنانا شددي أبابيها في الذهب ذهب كي إن شركة لقول نقضه أي بنانتهاي والفضة فضة إن شركة لقول نقضه أي بنانتهاي وما قام رواجهم وما قام مقامهم أنا والله مت ومن النقود أو العملة wixii maqaamkoodii istaaga oo lacagaha hadda la isticmaalo ama dollar ha noqdo ama lacag soomaali ha noqdo ama riyaal ha noqdo wax walboo lacagaahoo dahabkii iyo fidadii maqaamkooda istaagi karana waa la midoo way bannaan tahay in lagu shirkoobo oo shirko lagu noqdo baabuulishtiraaki haadaa midkani baabu jawaazi alishtiraaك shirkoobidda bannaanaashadeedu u baab yahay fi dahabi waalfida dahabkii iyo fidadii in shirko lagu noqdo ay bannaan tahay wamaa iladii kiina in shirko lagu noqdo ay bannaan tahay yakuunu fiihi maaga dhexdiisa asarfu sarfigu uu ahaan karo sarfigu maxaa loola jeedaa waa tabaadulu shay bishay wax walboo laysku sarifto waxa laysku sarrifto wuxuu la jeedaa sheekhu min addaraahim almaqshuusha waatibri waa daraahimta la yidhaaho addaraahim almaqshuusha iyo tibrigii bimacnaa sheekhu masalada ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye lacagaha shirko waa lagu noqon karaa sida shirko loogu noqon karo dhulalkii iyo duurtii iyo guryihii shirko loogu noqon karo lacagihii dahabkii iyo fidadiina shirko waa lagu noqon karaa dahabkii iyo fidadii waxaa la mid ah wamaa yaquumu maqaamahumaa min annuquud iyo wixii maqaamkooda hadda istaagayo lacagihii soomaaliga ha noqdo lacagihii doolarkii ha noqdo riyaalkii ha noqdo wax walboo lacaga way bannaan tahay in lagu shirkoobo wamaa yakuunu fiihi sarfuna muxuu ula jeedaa sheekhu wamaa yakuunu fiihi sarfu wamaa yakuunu fiihi sarfu ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye bimacnaa ana asharikata laysat mukhtasatan binnaqdi almatruub saas ula jeedaa asharika laysat mukhtasa binnaqdi almatruub shirkadu khaas kuma aha wixii lacag ahaan loo gooyey wixii lacag ahaan oo shaambadu ay ku dhacday oo lacag caadiya shaambay ugu dhacday khaas kuma aha waxaa kaloo shirkadu ay ku bannaantay uu leeyahay wixiiba laysku sarrifto waxa laysku sarrifto maxaa ka mid a ka daraahim almaqshuusha daraahimtii aan khaaliska ahayn oo wax kalaa ku dhex jira bir iyo waxyaalo kalaa ku qasan daraahimtii maqshuushada ahaa iyagana shirka waa lagu noqon karaa waxaa kaloo sheekhu ula jeedaa wamaa yakuunu fiihi sarfu wa tibri dahabkii looxlooxaayo weli lacag aan loo jarinba oon la dhalaalin dahabkii caadigaayoo looxlooxaayo hadda la soo qoray oo hadda la soo qoday oo dhulka laga soo qoday isagana shirka waa lagu noqon karaa bimacnaa sharikada shardi uma aha naqdigu inuu noqdo matruub oo lacag ahaan dowladdu ay u shaambadayso shardi ma aha waxaa xataa shirko lagu noqon karaa daraahimta maqshuushada ah iyo dahabkii hadda dhulka laga soo qoday welina lacag ahaan aan loo isticmaalin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثanii camru bnu caliyin huwa albasriyu qaala xadaثanaa abu caasim wa daxaaku bnu makhlad albasriy biwaasidatin wa biduuni waasida sheekhu mar buu uga qaadin jiray imaamu albukhaari raximah allahu tacaala can cuhmaan yacni wuxuu la jeedaa ibna alaswad cuhmaan bnu aswad ibnu muusa almakiy qaala cuhmaan wuxuu yidhi akhbaranii sulaymaan ibnu abi muslim sulaymaan bnu abi muslim wa sulaymaan alaxwal albasri qaala wuxuu yidhi sulaymaan sa'altu abalminhaali waa cabdiraxmaan bnu mudcim cabdiraxmaan bnu mudcimaan weydiiyey can sarfi can xukmi sarfi lacagaha laysku sarrifanayo ayaan weydiiyey xukunkoodii dahabkii iyo fidadii laysku sarrifanayo yaddan maqbuudan xaal uu yahay sarfigaasi mid la qaadayo biyadin gacan kale lagu qibdoonayo ayadoo taqaabud uu jiro majliskii lagu kala qibdoonayo ayaan weydiiyey fa qaala markaasuu wuxuu yidhi abalminhaal ishtaraytu ana wa shariikun aniga iyo nin shirka ila ah ayaan soo iibsannay shariiggaasoo li aniga ii sugnaaday shay-an shay aan soo iibsannay yaddan biyaddin aan shaygii ku soo iibsannay yaddan bimacnaa maqbuudan xaal uu yahay shaygii mid la qibdooday biyaddin gacan kale lagu qibdooday taqaabud shaygii waan kala qaadannay wa nasii'atanna waa ku iibsannay qaybna waxaan ku iibsannay nasiib qaybna waa qibdoonnay qaybna wixii aan isku bedelanayno sarfigaa qaybna nasii'u ahaayo muddaan kala qaadannay ma aanan qibdoon marka waxay noqonee waa waxyaalaha fuqahada ay dhahaan waa min tafriiqi safqa tafriiqi safqoo qaybna beecii inuu ku ansaxo qaybna uu baadil ku noqdo hadda qaybta yaddan biyadin ah oo ay kala qibdoodeen beeci waa ku ansaxay qaybta nasii'ada ah oo ninkan uu leeyahay dahabkayga berriyaan keenina qismigaas waa ku buray beeci waa min tafriiqi safqa tafriiqi safqa masalada la yidhaaho ana wa shariikun lii shay anaan gadannay yaddan biyadin wa nasii'ana shay kalean ku gadannay shay kale muddo aan la madalaynayo fa jaaanaa waxaa noo yimid uu yidhi albaraa'u bnu caazib saxaabigaa fa sa'alnahu saxaabigiiaan xug masaladii weydiinay fa qaala markaasuu saxaabigu wuxuu yidhi facaltu ana wa shariikii zayd bnu arqama ayaa samaynay sarifka wa sa'alna nebiya nabigaanna su'aalnay sala allahu alayh wasalam can daalika sarifkaas ayaan ka su'aalnay fa qaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi maa kaana wixii ahaaday yaddan biyaddin fakhuduuhu qaata wamaa kaana wixii ahaaday nasii'an madal noqdana faruduuhu iska celiya marka maxay noqonaysa safqadii oo la kala qaybiyey oo qismigii beeca shuruuddii laga helana qaata wixii shuruuddii laga waayo faasid noqdana iska celiyu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu mushaarakati dimiyi wاlmushrikiina fi اlmusaaraca haadaa midkani baabu mushaarakati dimiyi baabu jawaazi mushaarakati dimiyi waxaa meesha u qadaran baabu mushaarakati almuslimi lidimiyi haadaa midkani baabu jawaazi mushaarakati almuslim muslimkii shirka la noqoshadiisii bannaanaashadiisu u baab yahay lidimiyi ay ka dhigan tahay gaalkii dimiga ahaa uu shirko la noqdo waalmushrikiinana uu shirko la noqdo wa mushaarakati almuslim lilmushrikiin muslimkii oo mushrikiintii shirko la noqonayo fi lmusaaraca musaaracadii iyo wada abuurantigii beerihii la abuuranayay shirko kula noqonaya ayuu u baab yahay waa musaaracada sheekh wuxuu u soo qaatay waxay ku dhacday lafdiga xadiiska musaaracadee wuxuu la jeedaa masalada uun caam si guudu uga hadli masalada masalada sheekhu rabo inuu halkan uga hadlo waxaa weeye hal tajuusu mushaarakatu lmuslim lidimiyiina walmushrikiin masaladaasuu rabaa sheekh inuu ka hadlo qof muslimuhu shirko ma la noqon karaa oo shirko ma la abuuri karaa qof gaala waa dimi oo jizye aan ka qaadanayno gaaladii dimiyiinta oo jizyada aan ka qaadanayno qof muslimuhu shirko ma la geli karaa mushrikiinta iyagana yaanba dimaba laga qaadin oo jizya yaan laga qaadin haddii la doonee mushrikiinta iyagana qof muslimuhu shirko ma la geli karaa masaladaasuu rabaa sheekh inuu ka hadlo masaladaas a'immada way isku khilaafeen imaam axmed isagu waa diidey imaam axmed isagu wuxuu leeyahay laa tajuusu mushaarakatu lmuslimi lidimiyiina wاlmushrikiin ma bannaana sababta imaam axmed asagu u diido ku cilaynayana waxaa weeye wuxuu leeyahay liannahu yadkhulu fiihi الriba wa hamanu اlkhamri wاlkhinziir waxaa dhici karta ilaa ninkani gaal weeyo ma dhowrsanayo gaal weeyo ninkani ma dhowrsanayo waxaa dhici karta lacag ribaa inuu shirkadii ku soo daro lacag riba ah inuu shirkadii ku soo daro ayaa dhici kara waxaa dhici kara hamanu اlkhamri khamro isaga maaragta yacni laga iibsaday ama isaga uu soo iibsaday lacagtii uu ka helay ayaa dhici karta sharikadaadii inuu ku soo dhex daro waalkhinziir waxaa dhici kara doofaarrada way kala iibsadaan gaalada ilaa xalaal iyo xaaraam iyagu ma kala yaqaanaane khanaasiirta ay iibsanayeen inay shirkadii lacagtoodii uu ku soo daro marka see ula shirka noqonaya ku leeyahy imaam axmed qof yacni gaal ah oo xuduuddiiba aan ku soconaynbo xalaal iyo xaaraam isagu aan kala garanayn taasuu ku cileeyey imaam axmed raximah allahu tacaala laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo jumhuur اlculamaa way banneeyeen oo waxay leeyihiin mushaarakatu dimiyiin wاlmushrikiin fi اlmusaaracati wagayriha waa jaa'is waa iska bannaan tahay leanna waxa weeye qofkan khamradii adigoo u jeeda inuu iibsanayo lacagtii uu qibdoonayo taasun baad iska ilaalinay laakiin haddii gaalkii lacag uu ku keenay duuban ma wej xalaalo miyuu ku soo shaqeeyey ma mid khamraah kalama taqaanid way bannaan tahay marka inaad shirkal ku noqoto waxaa majhuulka ah waxaas majhuulka ah inaad shirko kula noqoto way bannaanta u leeyahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo jumhuur اlculamaa waxayna u deliishadeen xadiidkan soo socda qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa albasriyu tabudaki qaala xadaanaa juwayriyatu bnu asmaa huwa dubaci albasriyu can naafic mowla cabdillahi bni cumar can cabdillaahi qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumar acdaa rasuulullahi rasuulka ilahi wuxuu siiyey sala allahu aleyh wasalam khaybara alyahuuda yahuuduu siiyey an yacmaluuhaa bishardi an yacmaluuhaa inay khaybara ay ka shaqeeyaan beeraha khaybara inay ka shaqeeyaan shardigeedu ku siiyey wayasracuuha ay abuuraan walahum waxayna iska leeyihiin yahuudu shadru maa yakhruju minha wixii beeraha ka khaybara ka soo baxa beeraheeda wixii ka soo baxa niskoodana waa leeyihiin oo nabigaaba la mucaamalooday sala allahu alayh wasalam oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaan soo marray hadda ka hor nin yahuudiya inuu wax ka iibsaday nin mushriga inuu neef ariya ka iibsaday ayaan soo qaadanay meeluu ka keenana lama yaqaano waxaa dhici karta xaaraam iyo wuxuu ka keenay ilaha yaqaana subxaanahu wa tacaala qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qasmi اlghanami baabu qasmi اlghanami wاlcadli fiiha haadaa midkani baabu qasmi اlghanami hanamka baabu xukmi qasmi اlghanami ariga qaybintiisii qaybintaa xukunkiisii ayuu u baab yahay waalcadlina waa u baab cadaalad samayn fiiha fii tilka alqisma qaybintaas ariga cadaaladda lagu samaynayana waa u baab imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan baab la midana sheekhuu noo soo sheegay raximah اllahu tacaala laakiin labada baab waxay ku kala duwan yihiin kii hore wuxuu ahaa qismatu tacdiil qismatu tacdiil oo geel iyo ari saxaabadu ay khaniimaysteen habkii nabigu ku qaybinayey sala allahu alayh wasalam iyo sharikada qismatu tacdiil habka lagu qaybiyo uu baabkii hore khuseynayay laakiin baabkani waxa weeye waa wax tadawuca ari tadawuca oo udxiyo iyo wax la mida see dadkii loogu qaybina dee wuxuu hadday tadawuc yihiinna qofka imaamka hadduu qaybinaayo dadka dardaran waa u roonaan karaa dadka daran waxaa dhici karta wixii udxiya haddiiin qofkii daran inuu toban neef siiyo kanna waxaa uu leeyahy xaq u leeyahy inuu hal neef siiyo marba sida baahidu ay tahay laakiin wixii hadday khaniime yihiin waa waajib khaniimadii hadday yihiin waa in loo simo qismatu tacdiil la sameeyo tan marka waxay ka hadlay ad ari oo udxiyo iyo tadawuc iyo waxyaalo noocaasa oo nabigu uu ku qaybiyey sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanaa qutaybata bnu saciid bnu jamiil albaqlaani qaala xadaanaa leytu can yaziid bni abi xabiib huwa albasriy can abi اlkhayr waa marhad ibn cabdillaahi اlmisri can cuqbat ibni caamir ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam acdaahu cuqbo nabigu salى allahu alayh wasalam khanaman ariyuu siiyey arigaasoo yaqsimuhaa calaa saxaabatihi nabiga saxaabadiisa cuqba uu u qaybinayo salى allahu alيyh wasalam daxaayaa xaalay yihiin arigaas ari iska udxiyaa oo tadawuc fa baqiya waxaa soo haray catwudun orgayaa soo haray fadakara saxaabigii hu orgogaas lirasuulillahi rasuulka ilaahi u sheegay sala allahu alayh wasalam hal orgoyaa soo haray faqaala nebigu sala allahu alayh wasalam baxi bihi anta adugu ku udxiyey suu yidhi orgoga nebigu sala allahu alayh wasalam oo arigiina sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu u qaybiyey saxaabadii mid walba neef uu nebigu siiyey sala allahu alayh wasalam laakiin masaladani waa masale iska tadawuca tii qismatu tacdiil aan soo maraynana waxay ahayd masale waajiba ahadoo xuquuq waajiba la kala qaybinayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu sharikati fi dacaami wa gayrihi haadaa midkani baabu jawaasi sharika sharikada bannaanaashadeedu u baab yahay fi dacaami dacaamka in shirka lagu noqon karo bannaanaashadeedu u baab yahay wagayrihi hayri dacaam iyo dacaamka hayrkiis hayrka muxuu ula jeedaa ay min almihliyaati waxyaalihii mihliyaadka ahay oo dhan in shirka lagu noqon karo sheekha baabkan masalada uga hadli doona waxaa weeye dacaamkii shirkaa lagu noqon karaa wax walboo mihliya shirkaa lagu noqon karaa mihliga waxaa loola jeedaa shalana waan soo tacriifinaye fuqahadu waxay ku tacriifiyeen maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi waa wixii la beego ama la miisaamo oo salamka uu ku bannaan yahay kaasaa waxaa la yidhaha mihli waxyaalaha mihliyaadka ah oo dhan shirkadu way ku bannaan tahay waljumhuuru xaafidku wuxuu ku leeyahay jumhuurtuna waxay qabaan calaa sixati sharika fii kulli maa yutamallak wax walbaoo la milkiyo oo la maalaysto wax walba oo la maalaysto shirka waa lagu noqon karaa wax walba oo la maalaysto leanna iyagu waxay leeyihiin asharikatu waa nawcun min albeec sharikadu waa nooc beeca ka mid a sidaas awgeed beecaba waa ku bannaanaan jiray fii kulli maa yutamallak wax walboo la maalaysto oo nafciba leh beec waa ku ansixi jiray sharikadu marka jumhuurtu waxay leeyihiin waxay ku ansixi fii kulli maa yutamallak walasaxu cinda shaaficiya laakiin shaaficiyada agtooda waxaa ku saxiixsan ikhtisaasuhaa bilmihliy oo imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay wixii nuquudahoo lacaga ah iyo wixii mihliyaada bes lacagihii waxay soo gelayaan mihliyaadkii mihliyaadkii iyaguna soo gelayaane kuwaas bis ayaa shirkadu ay ku bannaanta u leeyahay imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay imaamu shaafici isagu wa sabiilu man araada sharikata bilcuruudi cindahum cinda shaaficiya shaaficiyada qofkii doonaya inuu badeeco qof shirko kula noqdo qaabkuu shirko kula noqon karo waxay tahay an yabiica inuu gado bacda cardihi almacluum badeecadiisii la og yahay qayb ka mida wuxuu ku gadaa bibacdi cardi alaakhari almacluum ninka kale badeecadiisii uu badeecadiisa kale ku iibina badeecadii badeecadiyaa lagu iibiyey labadii badeeca laysku iibiyey wayaadana lahu markaasuu saaxiibkiisaoo shariiga wuxuu u idmaa fi tasarufi markaasuu leeyahay adin adintu laka fi tasarufi saasay shirkada ku ansixay way leeyihin shaaficiyadu amaa jumhuurtu waxay leeyihiin sixatu sharika fii kulli maa yutamallak lianna sharikata nawcun min albeyc walbeycu kaana yasixu fii kulli maa yutamallak beecna wuxuu ku ansixi jiray wax walboo la milkiyo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wayudkaru waxaa la sheegaa anna rajula nin saawama shay-an shay inuu gorgoriyey ayaa la sheegaa fakhamasahu ninkii musaawimka ahaa oo shayga gorgorinayey waxaa u ishaaray aakharu nin kalea u ishaaray oo muxuu u ishaaray bian laa yaziida haman beeca waa kugula jiraahe lacagta ha nugu badin ninka ha ka yeelin siyaadada lacagta uu dalbanayo ha ka yeelin waxbuu u ishaaray bimacnaa jaa'a biqariinatin tadullu cala sharika ninkii wuxuu la yimid qariino iyo astaan tusinaysa inuu doonayo ninka xoolaha inuu shirko kula noqdo astaantaasuu la yimid fara'aa cumaru sayidinaa cumar wuxuu mas'aladaa u arkay anna lahu lilkhaamisi ninkii u ishaaray oo xoogaa qariinada iyo calaamada tusiyey inuu shirko kula noqonayo ninkaa khaamiska ahi inuu iska leeyahay sharika sharika uu ku leeyahay fii daalika shay shaygaas inuu shariko ku leeyahay saasuu uu ra'yeeyey sayidina cumar bn اlkhadaab masaladani aharkan sheekhu uu soo qaaday raximah اllahu tacaala waxaa laysku khilaafay sharikada sideedaba ma loo shardiyaa qofku markuu qof kale shirko la noqonayo talafud shardi miya mise waxaa iska kaafinaya niyo iyo qariino iyo ishaaro imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay sharikadu ma ansaxayso ilaa bitalafud in lagu dhawaaqo maahan qofku inuu yidhaaho bimacnaa shaaraktuka waa kula shirkoobay wa adintu laka fi tasaruf shaaraktuka wa adintu laka fi tasaruf waan kula shirkoobay waxaana kuu idmay inaad maalka ku tasarufto beec iyo tijaare iyo inaad ugu tasarufto ayaan kuu fasaxay lafdigaasaa shardi uu leeyahy imaamu shaafici raximah اllahu tacaala laakiin aharkan imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala uu keenay waxaa weeye waa ahar madaahibta qaar ay qabaan oo waxay leeyihiin madaahibta qaar sharikada lafdi in lagu dhawaaqo shardi ma aha bal waxaa laysaga kaaftoomi karaa biاlishaarati wاlqariina qofku hadduu qariino iyo ishaare uu muujiyo xoolahan inuu qofkan kula shirkoobayo saasay shirkadu saxiix ku noqon wayudkaru waxaa la sheegaa anna rajula nin saawama shay-an shay inuu gorgorsaday fakhamasahu ninkii musaawimkaa wax gorgorinayey aakharu nin kale ayaa u ishaaray oo muxuu u ishaaray bian laa yasiida hamana lacagta ha ziyaadin waana ushaarikuka saas waa ishaaro hadal ma aha hadal ma aha lacagta ha ziyaadin koruu gacanta uga taagtaagi koruu gacanta uga taagi waxba ha ziyaadin shirkan kugula ahay waa ishaaro bis lafdi ma jiro iyo dhawaq fara'aa cumaru sayidunaa cumar marka wuxuu ra'yeeyey anna lahu lilkhaamisi ninkaa ishaarada iyo tilmaanta bixiyey oo aan dhihin afka ka dhihin waan kula shirkoobi laakiin calaamo bixiyey sharika inuu leeyahy maalkaas shirka waa kula noqon karaa ninkii leanna waa u ishaaray lacagta ha ziyaadin iyo gacanta uu taagtaagayo waxay ka dhigan tahay waxaan raalli ku noqday xoolaha inaan shirka ku noqonay oo lacagtii aan kula bixinayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanaa asbaq bnu اlfaraj huwa almisriyu alfaqiihu اlmisri qaala akhbaranii cabdullahi bni wahbin almisri qaala akhbaranii saciid waa saciid ibnu ayuub almisri saciid ibnu ayuub almisri ula jeeda can zuhrata ibni macbadin almadani can jaddihi awowgiisu isaguna ka qaaday cabdillaahi ibni hishaam almisri wa kaana wuxuu ahaa cabdillaahi ibni hishaam saxaabiyuu ba ahaye wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi ibni hishaam qad adraka mid soo gaaray annabiya nabiguu soo gaaray sala allahu calayhi wasalam wa dahabat bihi cabdullaahina waxaa la tagtay ummuhu hooyadii zaynabo bintu xumaydin ilaa rasuulillaahi ula tagtay sala allahu wasalam wbaaraka caleh asagoo yaray rasuulka u geysay sala allahu calayhi wasalam faqaalad markaasi hooyo waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow baayichu wiilkayga la mubaayaco wiilkayga mubaayaco kula gal faqaala markaasu wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam huwa sagiirun wiilkaagu wuu yar yahay famasaxa ra'sahu cabdullahi ibnu hishaam madaxiisii uu nabigu masaxay sala allahu wasalam wbaaraka calayh wa dacaa lahu nabiguna waa u duceeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayh oo wiilkaagu hadda qaangaar ma ahanoo ballan iyo weli ma geli karee wa sida kalean ugu ducaynahu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh wa can zuhrata ibni macbadin waxaa laga wariyey annahu sha'niye kaana inuu ahaa yakhruju bihi zuhrahaas jadduhu awowgiisaa la bixi jiray cabdullahi ibnu hishaam ila suuqi suuquu ula bixi jiray suuquu u wadi jiray wiilku awowaha u yahay fa yashtarii awow marka wuxuu soo iibin jiray addacaama dacaamu suuqa ka soo iibin jiray fa yalqaahu markaasa awowo waxaa la kulmi jiray ibnu cumar oo cabdullahi ibnu cumar wa ibnu zubayr iyo cabdullahi ibnu zubayr ayaa awowaha dariiqa kula kulmi jiray radia allahu tacaala canhum fayaquulaani cabdullahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni zubayr lahu awowaha waxay ku dhihi jireen waa cabdullahi ibnu hishaame ashriknaa ay dhihi jireen nala wadaaji waxa aad soo iibsatay shirkan kugula noqonaynaaho lacagtii qayb ka mid a ayaan celinaynaa saasay dhihi jireen fa ina annabiya maxaa yeelay nabigu sala allahu calayh wasalam qad dacaa laka adiga waa kuu duceeyey bilbaraka nabigu barakuu kugu duceeyo waxaan rajaynaynaa xoolahan aad soo iibsatay ee cuntada aad suuqa ka soo iibsatay haddaan shirko kugula noqonno waxaan rajaynaynaa ganacsigu in ilahay noo barakeeyo oo dacaamka ilahay noo barakeeyan rajaynaynaahe shirkan kugula noqonayna saasay dhihi jireen marka masaladan sheekhu wuxuu u deliishaday baabu sharikati fi dacaam wa gayrihi fa yashraku markaasuu la wadaajin jiray cabdullahi ibnu hishaam hum ayagii dee laba un baa lasoo sheegaye waa min isticmaali اljamci lilihnayn damiiru ljamci oo loo isticmaalay laba qof oo kale ah fa yashrakuhum labadoodii marka la wadaajin jiray fa rubamaa waxaa la arkaa asaaba inuu awowa soo asiibo waa cabdullahi ibnu hishaam awowa inuu soo helo ayaa dhici kartao ribix ahaan iyo faa'iide uu usoo helo alraaxila ay maxmuula raaxilati daabad cunto lagu xambaaro inuu mararka qaar faa'idaa dhici karto oo cuntadaasuu fa cunto hal neef oo daabada lagu xambaari karo inuu faa'idaa dhici karto kamaa sidii hiya raaxiladu ay tahay daabad sida ay tahay u raran ayuu mar soo faa'idi jiray fa yabcaثu markaasuu cabdullaahi wuxuu diri jiray cabdullahi ibnu hishaam biha bitilka raaxila daabadda iyo alaabta ay sido ila almanzili guriguu u diran jiray waa ribix iyo barakadii nabigu ugu duceeyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu sharikati fi raqiiqi haadaa midkani baabu jawaazi sharika sharikada bannaanaashadeedu u baab yahay fi raqiiqi addoonkii in shirka lagu noqdo ay bannaan tahay waxyaalaha ilaa isaga nafsadiisu wuxuu ka mid yahay fii kulli maa yutamallaku bih waxyaalaha la milkin karoo la maaleysto ayuu isaguna ka mid yahayo addoommadana shirkaa lagu noqon karaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana musaded huwa musaded bnu musarhad albasriyu qaala xadaثana juwariyaة bnu asma aلdubaci albasri can naaficin mowla cabdillahi bni cumar can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka alle man actaqa shirkan nasiib qofkii xoreeya nasiibkaasoo lahu asaga u sugnaaday fii mamluukin nasiibkaasoo fii mamluukin mamluuk dhexdiisa ahaaday wajaba calayhi muctiqii korkiisa waxaa ku waajibay an yuctiqa kullahu kula alcabdi addoonkii oo dhan waa inuu wada xureeyo in kaana lahu lilmuctiqi kaa wax xureynaya maalun hadduu maal u ahaaday oo qadra hamanihi hamani alcabdi addoonka lacagtiisii lacagtaa qadarkiisii ah addoonka yacni niskuu xureeyey mooye niski kaleoo baaqi ah niskaas baaqigaa lacag u dhiganta hadduu leeyahay waa inuu addoonkii oo dhanaa wada xuroobayo yuqaamu addoonkiina waa la qiimaynaa qiimata cadlin qiima hiya alcadlu qiimad cadaalad ah ayaa addoonkii la qiimaynaya waxa leeyahy niskaagii haddaad xurayso hadda niska kalena isaguna waa xuroobiye saaxiibkaana oo shariigaa niska kale u celi lacagtiisa yaa la leeyahay wa yucdaa shurakaa'uhu shurakaa'u lmuctiq ninkan muctiqaa shurakadiisii waxaa la siinaa xisatahum nasiibkay addoonka ku lahaayeen oo lacag ahaan ayaa loo siin wa yukhallaa waxaana yani la khaali yeeli oo layska dayn sabiilu lmuctaqi addoonkii la xoreeyey jidkiisana waa layska dayn oo xuraa taha laleeyahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa abu nucmaan ومحمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم هو البصري عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال وحي رسولك قال من اعتقى شخصا له نصيب سقوا إليها قفك حرية في عبد أدون دحدي سنة كحرية اعتق كله كل العبد أدونك كل قيس والله وضح حرينا إن كان له للمعتق معتق مال هذه مال وهذه وإلا هدوسا مال هينا yustasca waa laga shaqo dalba addoonkii soo shaqeeyaa la leeyahay oo kelimadii lalahaa markaas waa min min riwaayati qataada waxaan leeyahay min qowli qataada qowli qataada wey kelimadaas wa ilaa haddii kale yustasca addoonkii waa laga shaqo dalbi hayra mashquuqin calayhi addoonkii mid la dhibayo hayrkiis xaaluya allah subxaana wa tacaala